waa hagaag haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kuwan sahre cidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiiya
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha oo idinla sanad wanaagsan iyo barnaamij wanaagsan iyo weliba galab wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan warqadihii ayaa hortayada yaalla haddii aan ku bilaabay ibraahimo warqadan waxaa naga soo gaadhay aabo cabdilaahi faarax maxamuud iyo hooyo nuura sheekh xuseen iyo walaala khaalid cabdilaahi faarax iyo xaaskiisa iyo xamde cabdilaahi cumar cabdi cumar axmed iyo rudwaan cabdilaahi faarax iyo adeero faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan ilmo maxamed boon iyo habareero farduuse sheekh iyo saygeed iyo caruurteeda dhammaan reer cabdilaahi cumar baa soo raaca hambalyo bogaadin waxay hawada usoo marinayaan boqorka iyo boqorada maxamed cabdilaahi faarax iyo cawo saalax cali meherkooda ka dhacay wadanka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis baa layidhi waxaan leenahay ilaahay ka dhigo qoyskii ubad kheyr qaba ilaahay kala siiyo dhambaalkana waxaa si wada jira noogu soo qoray iyagoo marka ugu horreysa salaan usoo diray daadayaasha barnaamijka waannu ka guddoonnay maxamed cabdi cali iyo waxa ay yidhaahdeen aaniso kuulow iyo xabiibe cadow kuulow iyo ruqyo cadow kuulow iyo daa'uud maxamuud cabdulaahi iyo aadan maxamed yare iyo maxamed xaaji ibraahim iyo xuseen cali daa'uud iyo sulaymaan maxamed nuur yuusuf maxamed cabduqaadir cabdulaahi macalin axmed iyo maxamed cabdi kuulow maxamed cali cabdiraxmaan iyo maxamuud macalin cumar waxaana ay hambalyo kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe daahir cali cabdiraxmaan iyo hooyo nuurto cadow kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada garow gaar ahaana xaafadda horseed oo ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey farxaan farxaan uu soo barbaar ayaa len amiin allaha aqbalo intaynaan dhinaca heesaha gelin haddaan warqadan soo qabtay ibraahimo waxaa naga soo gaadhay caasho madar iyo cambare maxamuud iyo muxubo cabdi iyo deeqa daa'uud iyo nimco yuusuf iyo farduus faarax iyo dhammaan reer budle xasan oo kale ah aaba budle xasan iyo hooyo xabiibataani iyo dhammaan ilmo budle oo kale ah muuse iyo ruqyo iyo siciid iyo sacad iyo khadre iyo faadumo iyo mustafe dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyo ducaan lasoo koobi karin waxay hawada u soo marinayaan boqorka iyo boqoradda cali cabdi jaamac iyo mune ismaaciil maxamed arooskooda wuxuu ka dhacay magaalada amsterdam ee dalka netherland baa layidhi waxaan leenahay ubad kheyr qabaylaha idin kala siiyo bashbash iyo barwaaqana ah ku qaata dhinaca heesahana haddii aan inoo raaciyo dictor waxaa qaadaysa heestaasi fanaanada raxmaroos
waa tahay codkii raxmaroos intaas haddaan kaga gudubno warqadan waxa ay naga soo gaartay hooyo xaawo maxamed xuseen iyo hooyo shoobta cusmaan yuusuf iyo cabdibaasid cabdisamad cusmaan oo zaciib ku magaca dheer iyo cabdixafiid cabdisamad cusmaan iyo daa'uud aweys waa wariyaha v o a iyo faadumo siidow xasan iyo kooshin siidow xasan iyo sharmaarka siidow xasan shuushu iyo caasha siidow xasan iyo siraad siidow xasan iyo daahir siidow xasan iyo xaala siidow xasan iyo siidow maxamed cumar iyo jamaal maxamed cumar iyo shukriya zubayr xaaji xasan ustaad cali xaaji maxamuud iyo saciida xaaji maxamuud dhammaanna waxay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan maxamed siidow xasan iyo fuusiya cusmaan nuur oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdishow gaar ahaan degmada xamar jajab muniira ayaana loo bixiyay yidhaahdeen waxaan leenahay muniira soo barbaar aamiin baanu leenahay warqadan waxay naga soo gaadhay dad tiro badan ugu horreyn waxaan salaamaynaaba yidhaahdeen shaqaalaha v o a somaali service waa tahay waanu idinka qaadnay baanaynu idin leenahay salaan kadib hambalyadani waxay ka timid baa layidhi injineer borow waxayna ku socotaa ibraahim xasan daandure iyo sahre ciidla nuur tahniyad aroos weyi waxaana si wada jira u diraya baa layidhi injineer borow iyo maryan cabdi iyo isniine maxamed iyo leyle aadan iyo yaasmiin aadan iyo keesho aadan iyo fawziya aadan iyo dhammaan reer aadan iyo shaqaalaha idaacadda star f m ee nairobi kenya iyo dadka kale oo kala duwan baa layidhi oo wariyayaal ay ka mid tahay wariye bushro nuur iyo balaag dhagaxley iyo salaad guurdoon iyo cumar oromo baa layidhi iyo dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo amiin sheekh iyo maryan sheekh iyo xamdi cadday iyo bishaare cadday iyo mudane mukhtaar iyo dad kale oo tiro badan baa layidhi haddaba hambalyada iyo bogaadinta cidda ay u dirayaan aan u daadega asxaabtaasiye waxaa layidhi arooska iyo aroosadda farxiyo nuur iyo faysal cabdi oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa gaar ahaana xaafadda buulo cadaani ducaduna waa xaggiina baa layidhi annakuna waanu soo ducaynayna waxaa leenahay allaha u aqbalo waa tahay dhinacii heesa ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa codkii macaana ee fanaanda zeynab cige iyo heestii naftayda naftaydan sasabayay
sasabayaa ilaa gorma la sasabaya sasabaya ugu dambayntana waxay ku dhaamaanaysaa
naftaydan sasabayay haddaad noqotay sarey naftaydan sasabayay haddaad noqotay sarey honsaahanka kuu dir saddex iyo lix jeer kow saahanka kuu dir saddex iyo lix jeer kow jacaylkana sir iyo cad adag tahay siduu yah ragna ragna yahay isaga hormido jacaylkana sir iyo cad adag tahay siduu yah ragna ragna yahay isaga hormido kamadhan siyaasadi sacabaday rogrogayaan kamadhan siyaasa sacabaday rogrogayaan adna suga ku nushahay ku saxaaxa asaqay sidaad yeeli doontaa adna suga ku nushahay ku saxaaxa asaqay sidaad yeeli doontaa
iyo hal madhan laba onsahanka ku diray siddeed iyo hal madhan laba jacaylkana sidya cad adag tahay siduu ragna ragna yahay sagaal midab jacaylkana sidyo cad adag tahay siduu ragna ragna yahay sagaal midab kamadhaan siyaasadi sacabaday rugrogayaan kamadhaan siyaasad sacabaday rugrogayaan adna suge ku nooshahay ku saxaaxal casabay sidaad yeeli doontaa adna suge ku nooshahay ku saxaaxal casabay sidaad yeeli doontaa sidaad yeeli doontaa sidaad yeeli doontaa
waa hagaag intaa haddii aynu kaga soo gudubno codka dabacsan ee fanaanada saynab ciga dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa ibraahim warqadan waxaa naga soo gaadhay abtiyo siciid aadan dalab iyo abtiyo cabdisalaan aadan dalab iyo abtiyo xasan aadan dalab iyo abtiyo doctor daahir aadan dalab iyo habriiro xalimo cali maxamed iyo saxafi mustafa faarax cabdi baa layidhi gacmo dheere iyo adeero maxamed faarax cabdi iyo adeero maxamed faarax cabdi iyo eedo nasriin faarax cabdi iyo eedo faadumo faarax cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda eedo fardowso faarax cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo caaisho faarax cabdi iyo xaliimo sacdiya faarax cabdi iyo eedo naciimo faarax cabdi iyo dhammaan dad kale oo tira badan hambaliyo bogaadin waxay hawada usoo marinayaan abe axmed sanweyne xaaji cabdille iyo waxay yidhaahdeen hooyo aamino xasan ciise gabadh baa ugu dhalatay magaalada washington d c gabadhaas yar waxaa loo bixiyey anfaal anfaal axmed sanweyne soo kor baana ku leenahay maamo oo soo barbaar dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdisalaan xasan maxamed iyo yuunis xasan cabdi iyo cabdi xuseen safiir iyo siciid xasan cabdi xuseen isaaq maxamed iyo waxay yidhaahdeen maymuuna maxamed xasan iyo fayla xasan maxamed abuukar iyo asma xasan maxamed abuukar iyo faadume ibraahim macalin aamino maxamed abuukar iyo cabdisalaan aadan abuukar iyo cabdi cali aadan abuukar iyo cabdimaalig aadan abuukar iyo maxamed xaaji iyo cabdirasaaq xasan maxamed yooyow iyo ayaad maxamed xuseen iyo yuusuf aadan ganay ibraahim aadan shiine iyo cabdishakuur cabdi khaaliq iyo ugu dambaysta abshar cabdulaahi waxaana ay dhammaantood jecel yihiin iyagoo kala jooga maleeshiya adisabeba sacuudi arabiya zambiya suudaan bardaale baydhabo garowe boosaaso muqdisho iyo toos weyne inay tahniyad u diraan daa'uud xasan maxamed abuukar iyo waxay yidhahdeen taaja aadan abuukar oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaana toos weyne waxaana loo bixiyey bay yidhahdeen wiilkaasi cabdi xafiid daa'uud waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca amiin ayaa leenahay amiin allaha aqbalo warqadana waxaa naga soo gaadhay sheekh mursal siciid cali iyo mustafa siciid cali iyo hooyo faadumo siciid cali iyo hooyo sareedo siciid cali hooyo shukri siciid cali iyo hooyo aamina siciid cali iyo hooyo rowda siciid cali iyo raxme siciid cali dhammaantood hambaliya bogaadin iyo duco waxay wada usoo marinayaan abwaan cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan buu ku magac dheeryahay wiilba uu ugu dhashay wadanka jabuuti labayo labaatankii disembar wiilkaas yar waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar oo soo noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaxa amiin allaha aqbalo baanu leenahay dhinacii heesaha mar kale haddaynu gallo ibraahimow masciideed cabdinaasir macalin iyo aamina cabdilaahi xirse
muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxaa tahay man iyo duu hore ku bislaadiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duu mariirku bislaadiyo miraa canab mayga cirkiyo mooda galbeeni ugaayege canab mayayga cirkiyo mooda galbeeni lugaayege waxa tahay masci عيد عيد مارين دلال حقا وحتى مس عيد عيد مارين دلال حقا ميدبكا برشبسكا ميدبكا ميدبكا برشبسكا وحتى مسعيد إذ ما رين دلال حقا وحتى مسعيد إذ ما رين دلال حقا ميدبكا أخضر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أخضر شبيسكا mariyo dhixiir miyo magaalaba inta xidhan mariyo dhixiir kullayaaniyo maankay marwaadu dibaati miyo magaalaba inta xidhan mariyo dhixiir miyo magaalaba inta xidhan mariyo dhixiir kullaaniyo maankay marwaadu dibaate maasnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir ugaayege maasnaa dumar mulax quraaciyo miyda subaga amiir ugaayege waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska
baxa tahay mucdow kala Manayaha caraadeed maalin suura kala baxo Manayaha caraadeed maalin suura kala baxo Nidaanka geesiga waxaa tahay mucdow kala macalinka ediyo waxaa tahay ma garatada maskaxda uu jahayse maskaxda maskaxda jahayse garta macalinka ediyo waxaa tahay ma garatada garta macalinka ediyo waxaa tahay ma garatada maskaxda uu jahayse
intaas haddaan ku dhaafno codadkii macaanaa ee aamine cabdulaahi iyo cabdinaasir macalin warqaddan waxay naga soo gaartay qamar maxamuud iyo cabdulqaadir maxamed jumcaale iyo barni maxamuud aadan iyo caruurteeda iyo cawralo dawey iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid cabdulqaadir maxamed iyo xaawo xuuriye maxamed iyo caruurteeda iyo qaasim cabdulqaadir maxamed iyo cabdixakiim cabdulqaadir maxamed iyo xuseen cabdulqaadir maxamed maxamed cabdulqaadir maxamed nasro cabdulqaadir maxamed iyo nimco cabdulqaadir maxamed iyo axmed cabdulqaadir maxamed iyo zeynab xuuriye iyo caruurteeda iyo aamino xuuriye iyo yuusuf sheekh ibraahim iyo muna sheekh ibraahim iyo malyuun sheekh najiib dhammaan reer maxamed jimcaale waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taniid u dirayaan yaasiin maxamed xasan najmo cabduqaadir maxamed oo meherkooda uu ka dhacay degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay leeyihiin guur raaxo badan iyo nolol aayatinla ayaan eebada kaga baryaynaa aamiin warqadana waxaa naga soo gaadhay aabba cabdiraxmaan maxamed maal iyo hooyo xabiiba axmed booh iyo eedo kinsi cabdi liibaan iyo maxamed axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo wiilkooda ayaanla baa layidhi iyo nimco axmed maxamed iyo caruurteeda waa muniir iyo marwe-e iyo hodan axmed maxamed maal iyo mustafe cabdiraxmaan maxamed maal iyo mubaarak cabdiraxmaan maxamed maal kaltuun cabdiraxmaan maxamed maal iyo khaalid cabdiraxmaan maxamed iyo xamse cabdiraxmaan maxamed iyo mukhtaar cabdiraxmaan maxamed warsame cabdiraxmaan maxamed iyo ridwaan cabdiraxmaan maxamed iyo sakariye cabdiraxmaan maxamed dhammaantood ilmo cabdiraxmaan maxamed maal waxay hambalyo iyo bogaadin iyo ducaan lasoo koobi karin hawada usoo marinayaan cabdiraxmaan maxamed ismaaciil ciise iyo ayaan axmed maxamed maal oo meherka uu ka qabsoomay kowdii bisha koowaad labada kun iyo afar iyo tobanka hotel mansoor ee magaalada hargeysa ilaahay ha ka dhigo qoyskiisku badhaadha ubad kheyr qabaa ha kala hela reerkii lagu nasto ee lagu nagaaday wada jiro ee nabadgalo ayaanu leenahay dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa ayaan waxaana ku luuqaynayaa xidigaha nord america
ayaane, ayaane, ah, ore lagu farxo.
intaynu kusoo dhaafno heestaasi ayaan dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa ibraahimow warqadda waxay naga soo gaadhay saleebaan muuse riyaale iyo maxamed muuse riyaale iyo yaxya muuse riyaale iyo caruurtiis iyo faadimo muuse riyaale iyo caruurteediyo fahiime maxamed muuse xaawo muuse axmed iyo faadumo muuse axmed iyo abukur muuse axmed iyo cabdilaahi muuse axmed caasho xasan iyo caruurteeda iyo odaygeeda iyo habaryaro ugaaso diiriyo shire iyo xasan xuseen xasan aar iyo dhammaan ilmo axmed iyo dhammaan reer axmed iimaan aw cali iyo dhammaan ilmo cusmaan cumar jeex iyo dhammaan reer xasan xaaji iyo dhammaan reer ciidlo nuur iyo asxaab kale oo tiro badan hambalyo bogaadin waxau dirayaan cabdiraxmaan maxamed ismaaciil ciise iyo ayaan axmed maxamed maal kowdii bisha koobaad labada kun iyo afar iyo tobanka ayaa hotel kamansoor ee magaalada hargeysa oo meherka uu ka dhacay waxaa leenahay reerkii lagu nasto lagu nagaadan oo wadajiro ee nabadgala allah idinka dhigo waxaa noo baaqayaa dadka kale ah aabe cabdinuur iyo waxa ay yidhaahdeen hooyo khadiijo xasan iyo maxamed cabdinuur abukar iyo maryan cabdinuur abukar iyo cabdulaahi cabdinuur abukar iyo xasan cabdinuur abukar iyo malyuun cabdinuur abukar iyo jeele isgowe injineer cadde nuur mursal iyo maxamed cabdi kilishey oo yirisu ku magac dheer iyo xasan macalin aadan tajrin iyo khaalid anta iyo isaaq axmed iyo aadan xaaji isaaq janta iyo aadan xaaji xuseen iyo xabiibe xaaji xuseen iyo suldaano xaaji xuseen iyo zeynab xaaji xuseen iyo faadumo xaaji xuseen iyo isaaq galabow iyo ibraahim galabow iyo maxamed galabow waxaana ay dhammaantood joogaan soomaaliya kenya dalalka yurub iyo maraykanka south africa iyo sacuudi arabiya waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad hawada u marayaan isaaq cabdinuur abuukar iyo nuuriyo cali xasan oo dhowaantan wiil ugu dhashay xerada dhagaxley ee kenya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdishakuur isaaq waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii anfaca dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba aamin amiin allah aqbalo ibraahimow laba warqadood ayaa ku jira gacantayda oo biin la isugu soo qabtay labada warqadood marbay soo wada dhaceen oo v o eda soo gaadheen hal marna waa lasoo wada brinter garay labadaasi warqadood waxaan jecelahay hal mar inaan israaciyo bal haddaan warqada hore soo qabto waxay naga soo gaadhay cabdiqaadir maxamed jimcaale iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa aabo ibraahim maxamed jimcaale iyo dhammaan caruurtiisa iyo xaaskiisa baa layidhi aabo maxamuud axmed aabo maxamuud maxamed jimcaale iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabo aadan maxamed jimcaale iyo caruurtiisa iyo hooyo qamar aadan tooxow iyo hooyo barni aadan tooxow iyo deeqa maxamed aadan iyo nasre xaaji iyo nimco iyo cabdirasaaq iyo cabdiraxmaan iyo cabdiraxiin iyo xuseen iyo siid axmed iyo dhammaan reer xaaji cabdiqaadir maxamed jimcaale oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa laydhi waxaan balay bogaadin u dirayaan najmo xaaji cabdiqaadir iyo yaasiin maxamed xasan meherkood wuxuu ka dhacay magaalada jowhar waxaana ku aqalgaleen magaalada vienna ee dalka australia baa layidhi warqada kale oo noqonaysa warqada dhinacayga ugu dambeysa ibraahimo waxay naga soo gaadhay hooyo xaawa maxamed xuseen iyo hooyo shoobto cusmaan yuusuf iyo cabdibaasid cabdisamed cusmaan iyo cabdixaafid cabdisamed cusmaan iyo daa'uud aweys daa'uud aad baynu u salaamaynaa iyo faadumo siidow xasan iyo kooshin siidow xasan iyo shirmaarka siidow xasan casha siidow xasan iyo siraad siidow xasan iyo daahir siidow xasan iyo haala siidow xasan iyo siidow maxamed cumar iyo jamaal maxamed cumar iyo shugri subeer xaaji xasan iyo waxaa layidhi istaad cali xaaji maxamuud iyo saciide xaaji maxamuud dhammaantoodaan baliyay bogaadin iyo ducaan lasoo koobi karan hawada waxay usoo marinaya maxamed siidow xasan iyo foosiye cusmaan nuur gabadh ba ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab baa layidhi gabadhaas yar waxaa loo bixiyey muniira maxamed siidow muniiro yaray soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda ee loo aayo ibraahim dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya zahranna waxa uu naga soo gaarayay cabdisalaan maxamed xuseen iyo mustaf maxamed xuseen iyo xayaad maxamed xuseen iyo xamaad maxamed xuseen xakiimo maxamed xuseen iyo jaaliyo cabdishakuur maxamed maryan cabdishakuur maxamed iyo cali cumar ibraahim iyo cali liibaan aadan iyo aadan shabeelow iyo aadan ibraahim aadan yare iyo cabdisalaan cali axmed iyo cabdiwahaab geedi maxamed maymuuno mursal ibraahim iyo muniira maxamed nuur cali iyo hooyo muslimo xaaji nuur iyo aabe maxamed xuseen iyo abti maxamed xaaji nuur iyo abti daahir xaaji nuur iyo cabdi daahir maxamuud maxamed waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad kal iyo laaba ay hawada u marayaan iyagoo kala jooga garawe boosaaso baydhabo toosweyne nairobi south africa iyo switzerland cabdishakuur maxamed xuseen iyo faadumo maxamed taakow oo arooskooda uu ka dhacay garowe gaar ahaana xaafadda horseed waxaana ay leeyihiin isku waaraa ubad kheyr qabana ee baheeda kala siiyo aamiin allaha aqbala baynu leenahay barnaamijka waxaynu kusoo gabagabeynaynaa heesta hadda ka horba waxaynu ibraahim oo aynu ciyaarnay heesta een, sinab cige oo tiri naftaydan sasabaya hadda waxa aynu dhegeystayaasha u haynaa cabdiqaadir jubba oo la sasabayaba kadaas idaa haba yeeli kadaa sidaa abiiran cid walba lafta inay sasabtay noqotay laakiin marka dambe zahra waxay gaaraysaa intay sasabada diiddo inay ku tiraa derbiga madaxa igu garan inaa xadhigga goosato markaan ku sugi mayne waa codka fanaanka cabdiqaadir jubba har dhegaystayaal toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan oo kale iskugu iman doono waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduro oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
sidaa sidaa sida layhayo ahalis sahankan diro warramin siro aniga iga fakaday sababaha jacaylku wado naftan naftan salowga lagu darsaday sababaha jacaylku wado naftan naftan salowga lagu darsaday soo jeedku wawdani sasabana masiixisi soo jeedku wawdani sasabana masiixisi sideeba tolowira sideeba sideeba tolowira sabab ahaan jacaylku wado naftan naftan salowga lagu darsaday sabab ahaan jacaylku wado naftan naftan salowga lagu darsaday soo jeedku wawdani sasabana masiixisi soo jeedku wawdani sasabana masiixisi sidii baan tolowira sidii baan sidii baan tolowira masunqoo shambaan siya siya hablo hablo aye asinkada ilaaba kusani masunqoo shambaan siya siya way hablo hablo maye asinkada ilaaba kusani socodka waan ku daalanay samirna waygu farabate sadashu wiilashu ma sidaa ku quusama kadaa sida kadaa cashaqa sidoo u samir ilaaba ku saliye kadaa socodka waan ku daalanay samirna waygu farabate sadashu wiilashu ma sidaa ku quusama kadaa sida kadaa cashaqa sidoo samir ilaaba ku saleedaa
codkaasi baxsan ee fanaanka cabdulqaadir macalin jibba guud ahaanba waxa uu gebagabo u yahay idaacaddii galabnimo maxamed colaad xasan iyo saare cabdi axmed waxay idinkaga tegayaan sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.